إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose askarta kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ayaa la kulmay weeraro xooggan oo uga yimid dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax aad u xooggan oo waxyeelo kala duwan dhaliyey ayaa ka dhacay gudaha dalka maraykanka iyadoo la helayo faahfaahinno ku aadan qaraxaas ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa sameeyey gadood iyagoo ka cabanaya mushaar la'aan bahasan waxgaradka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey howlgalkii nafarnimada ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu dilay saraakiilo sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka saamayn ballaaran oo xagga dhaqaalaha ayaa ka dhashay go'doonka dhaqaale ee muslimiintu ku rogeen waddanka faransiiska oo caado ka dhigtay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalem إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa kow iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weeraro ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose meelaha habeenkii xalay lagu weeraray ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid a magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaan lagu magacaabo buurculow oo isagana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalada ayaa lagu soo waramayaa inay ahaayeen kuwo aad u xooggan islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana meelaha qaar la maqlayay qayladhaanta ciidamada shisheeyaha taasi oo muujinaysa in waxyeelle ay gaartay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weeraro ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose goobaha lagu weeraray ciidamada kenyaatiga waxaa ka mid ah saldhigay ku leeyihiin deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa kenyaatiga ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalkeena soomaaliya waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maynaan helin faahfaahin rasmi oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weeraradan hase yeeshee waxaa habeenadii tagay joogto ahaa weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan shisheeyaha iyo askarta soomaalida ee la shaqaysa kuna sugan qaar ka mida gobollada soomaaliya dhinaca kale qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay gudaha dalka maraykanka kaasi oo dhaliyey waxyeelo kala duwan wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari uu ka dhacay magaalo ka mid a dalka maraykanka taas oo lagu magacaabo nashville qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan islamarkaana jugtiisa laga maqlay meelo ka baxsan halka uu ka dhacay waxaana durba markii uu qaraxa dhacay goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa f b i-da maraykanka saraakiisha booliiska ee dalka maraykanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qaraxan uu ahaa mid ulakaca islamarkaana dhaliyey waxyeelo kala duwan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa loo diiday inay soo gaaraan dadka shacabka ah waxaana jirtay baqdin ah in qaraxyo kale ay dhacaan dhowr gaari iyo dhismayaal ayaa ku burburay qaraxa waxaa sidoo kale jirta dad ku dhaawacmay ilaa ay hadda dowladda maraykanka cidina kuma eedayn weerarkan hase yeeshee waxay ku tilmaamtay inuu ahaa weerar si ulakaca u dhacay oo ay dad un fuliyeen waxay wararaya ku soo kordha qaraxa ka dhacay gudaha dalka maraykanka wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan askar ka tirsan maamulka galmudug ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa sameeyey gadood iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan haysata in muddo ah maxamed muudey abuu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamo ku xaraysnaa ah xero ciidan oo ku taala degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa in ay gadood sameeyeen wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada daraawiishta galmudug ee ku xariisnaa xerada dhakoroone ee degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ayaa gadood sameeyey waxaana ay xirteen waddada laamiga ee degmada degmadaasi marta waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in hadda ciidankaasi ay waddadu u xiran tahay ciidanka gaduudsan ayaa ka cabanaya mushahar la-aan waxaana ay sheegeen in muddo ah in aysan qaadan xuquuqdii ay lahaayeen iyaga oo sheegay in xerada ay ku jiraan ay ku ku dayacan yihiin odayaal dhaqan ayaa ku baxay ciidamada kuwaas oo isku dayayay in askarta ay ku qanciyaan in ay ku laabtaan xeradooda isla markaana qaadaan jidgooyada ay soo dhigteen bartamaha degmada gelinsoor inta badan ciidamada soomaalida ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa ka cabtaa mushaar la-aan bahsan waxaana dhaqaalaha ciidamada loogu talagalay lunsada saraakiisha ciidamada iyo xitaa madaxda sarsare ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxgaradka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey howlgalkii nafarnimada ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya waxgaradka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii cuslo ah ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsaraysay ciidamada dowladda federaalka ah ee gobollada dhexe nabadoon mascuud xasan casir oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee galgaduud oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sheegay in ka golo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin howlgalkii gaalkacyo wuxuuna u duceeyey fuliyihii weerarkaas oo ka tirsan guutada naftooturayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha barakeeyo gaar ahaan guutada istishaadiyiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha barakeeyo ayaan leynahay khaasatan walaalka camaliyadda fuliyey gaalkacyo ilaahay waxaan leeyahay jannaha ugu bishaareeyo muslimiinta ayuu ka farxiya meel kasta ay joogaan wuu naga farxiye ilaahay ha ka farxiya ayaan leynahay acdaa'ullah bay ahaayeen acdaa'ulmuslimiin bay ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in ay dumayaanay u taagnaayeen walaal ayaa dumiyey qorshihii ay wateen waxaan leynahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo walaalkaas wuu naga farxiyaan leynahay nabadoon mascuud xasan casir oo ah afayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee galgaduud wuxuu baaq u diray askarta dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada wuxuuna ugu baaqay inay isaga soo baxaan safka shisheeyaha qolada ka hartana waxaan leynahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u tooba keena haddaadan tooba keeninna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gacmaha mujaahidiinta ayuu idinku cadaabayaa insha allahu tacaalaa haddaadan allah u tooba keenina gacmaha mujaahidiinta ayaa laydinku cadaabayaa insha allahu tacaalaa maraykanna waxba idin tarin maayo maanta waa asiga dalka ka guurayo ugamana tegayo jacayl iyo wanaag oo noo qabee mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhiigooda u huray laayay darteed ayuu u baxayaa jacayl noogama tegayo wanaag noogama tegayo kuwa ka harayna waxaan leynahay dalka isaaga taga haddaadan isaaga teginana ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha mujaahidiinta ayuu idinku cadaabayaa dhowaan ayay ahayd markii nafti hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu camaliyad ku beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiishii ugu sarsarisay ciidamada dowladda federaalka ah ee gobollada dhexe waxaana halkaasi ku dhintay taliyihii guutada labaatan iyo koowaad ee militariga dowladda federaalka taliyihii ciidamada danab ee mudug iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiil kale saameyn ballaaran oo xagga dhaqaalaha ayaa ka dhashay go'doominta dhaqaale ay muslimiintu ku rogeen waddanka faransiiska oo caado ka dhigtay aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam go'doonka dhaqaale ay muslimiinta kusoo rogeen waddanka faransiiska ee caadada ka dhigtay aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa keenay saameyn ballaaran oo wanaagsan taasoo dhiirogelisay muslimiinta qaadacay badeecadaha dowladda faransiiska inkastoo wax ka yar laba bilood ay socoto cunuqabataynta ay muslimiintu saareen ganacsiga dalka faransiiska haddana natiijooyinka ka dhashay waa kuwo ballaaran taasi oo ku dhiirogelinaysa muslimiinta inay sii wadaan tallaabada ay ku joojiyeen iibsiga badeecadaha laga soo farsameeyo dalka faransiiska qiimeyn la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalka faransiiska uu fadhiid yahay sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo labaatanka waxaana khubarada dhaqaalaha ee dalkaas ay shaaca ka qaadeen in culeyskan dhaqaale ay hadda ku nool yihiin aanu dalkan soo marin tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii milaadiyada warbixin dheer oo ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka faransiiska ayay ku sheegeen in fadhiidnimada dhaqaalaha dalka faransiiska aad looga dareemayo jawaanib kala duwan oo ka mid a ganacsiga dalka islamarkaana la filayo in saamaynta ay sii kororto gudoomiyaha bankiga dhexe ee dalka faransiiska oo hadlay ayaa sheegay inuu filayo in maalmaha soo socda uu sii kordho fadhiidnimada dhaqaalaha dalka faransiiska saamaynta go-doominta dhaqaale ee muslimiintu kusoo rogeen faransiiska waxaa xitaa laga dareemayaa shirkadaha dowladda faransiiska iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalkaas ka howlgala waxaana dhaqaalaha faransiiska isugu darsamay saamaynta coronavirus iyo cunuqabataynta ay saareen muslimiinta caalamka soddon iyo saddex kun oo shirkadood oo ku yaala dalka faransiiska ayaa maalmaha ka dhiman sanadkan miilaadiga ah waxaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan inay musalafeen maadaama khasaaraha iyo faa'iidadooda uu batay khasaaraha islamarkaana xukuumadda macron aanay awoodin inay taageero siiso shirkadahaas shirkadda danon oo ka mid a shirkadaha ugu waaweyn dalka faransiiska ayaa dhinaceeda waxay sanadkan labada kun iyo labaatanka shaqada ka erisay laba kun oo ka mid a shaqaalaheeda sababo ku aadan inay awoodi weysay bixinta mushaaraadka shaqaalahaas shirkadda caravon oo iyadana ka mid a shirkadaha dalka faransiiska ayaa sagaashan kun oo ka mid a shaqaalaheeda waxay u weecisay xeerka shaqaalinimada aan dhammaystirnayn taas oo ah in qofka shaqaalaha loo waco marka howl looga baahan yahay shaqadaasna lagu siiyo wuxuu muto taasi oo shirkadda u baajinaysa dhaqaalihii joogtada ahaa ay siinaysay shaqaalahaas ganacsatada muslimiinta ee kasoo jeeda wadamada caalamka gaar ahaan khaliijka ayaa muuqanaysa in dhankooda ay joojiyeen lacagihii ay ku dirsan jireen bankiyada faransiiska waxaana bankiyada faransiisku sheegeen in shan ganacsato oo keliya ay sanadkan lacago ku kala xawiisheen bankiyada dalkaas halka sannadihii hore ay tiradu intaas ka badnaan jirtay waxay sidoo kale ganacsatada kasoo jeeda wadamada caalamka islaamka intooda badan lacagahooda kala baxeen bankiyada dalka faransiiska tirakoob la sameeyena waxaa lagu xaqiijiyey in konton iyo lix boqolkiiba dhaqaalihii yaalay bankiyada faransiiska lagala baxay waxaa muuqanaysa in dowladda faransiiska aanay awood u lahayn inay taageerto ganacsatada dalkeeda dhibaatadana waxaa kusii jibaaray coronavirus oo laba kacleeyey iyo cunuqabataynta ay kusoo rogeen muslimiinta ganacsatada waaweyn ee dalka faransiiska ayaa u arka macron inuu yahay qof waalan oo dhulka la galay dhaqaalihii faransiiska intii hartay waxayna soo jeedinayaan in dowladdu ay ka laabato colaadda muuqata ee u muujinayso muslimiinta caalamka mid ka mid a dhallinyarada muslimiinta ee isticmaala baraha internetka kana mid a dadka boorinaya ololaha muslimiintu ku qaadaceen badeecdaha faransiiska ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha internetka wuxuu si kooban uga hadlay saamaynta dhaqaale ee gaartay faransiiska wixii ka dambeeyey markii ay meel uga dhacday diinta islaamka si gaar ahna u aflagaadaysay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam كان في ناس قاعدة تسأل المقاطعة اللي صار لها شهر وأكثر من شهر بادئة إيش النتائج وإيش الإيجابيات اللي سوتها شوفوا أنا ما راح أحكي كل الإيجابيات راح أحكي بعضها عشان الوقت بداية الاقتصاد الفرنسي في 2020 هو الأسوأ منذ عام 1949 محافظ البنك المركزي يتوقع انهيارات أقوى في الأيام القادمة 33 ألف شركة فرنسية خاصة ستعلن إفلاسها هذا العام شركة دانو الفرنسية تسرح 2000 موظف عن العمل كارفور تضع 90 ألف موظف تحت بند العمل الجزئي ست رجال أعمال خليجيون فقط حولوا مبلغ 5 مليار دولار من البنوك الفرنسية إلى بنوك غير marka laga soo tago saamaynta dhaqaale ee faransiiska gaartay wixii ka dambeeyey markii ay u bareereen aflagaadada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxaa muuqanaysa in dowlado badan oo ku yaala yurub ay dareemeen culayska ay leedahay inay meel uga dhacaan diinta islaamka qaar ka mid a dowladaha yurub ayaa ishortaagay tallaabooyin ay muwaadiniintooda qaar ka mid a ku doonayeen inay ku aflagaadeeyaan diinta islaamka taasina waxay timid markay arkeen dhibaatada dhinac weliba ah ee gaartay faransiiska
السويد تلغي قرار بمنع الحجاب في المدارس سويسرا ترفض إلغاء قانون يمنع ازدراء الأديان بلجيكا تحبس معلم عرض رسوم مسيئة على طلابه ألمانيا تعتقل يمينيا متطرفا أراد حرق القرآن هذه النتائج هذا اللي تذكرته وهذا اللي أنا تذكرته ووصلني في نتائج وإيجابيات إلى الآن أنا ما وصلتني ولا عرفتها بس بعيدا عن هذه النتائج والإيجابيات في نقطة لازم نعرفها وننشرها بين الناس وهي أن المقاطعة ليست مجرد بضاعة تترك وليست مجرد كذلك حملة تطلق المقاطعة هي إيمان ومحبة وكذلك هي رباط وقضية لذلك اعلنوها جميعا مقاطعة للمنتجات الفرنسية marka laga soo tago go-doominta dhaqaale waxaa jiray weeraro keligii duulnimo ah oo ka dhacay gudaha dalka faransiiska kuwaas oo loogu aarguday rasuulka sala allahu caleyhi wasalam laguna dilay dad meel uga dhacay sharafka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam culimmada diinta islaamka ayaa horay u booriyey tallaabada ay muslimiintu ku qaadaceen badeecadaha dalka faransiiska waxaana dhinac kale ay muslimiinta kula taliyeen inay dhiig ugu argudaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaba ay samayn jireen saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada fatwadaas bixiyey waxaa ka mid ah asheykh saamil curaydi oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta ee ku nool dhulka barakaysan ee shaam warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigeennana waad ku mahadsantihiin